bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى nabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman raximah اllahu tacaalى kitaabu اliftitaaxi furfurashadii salaada iyo bilowgeeda ayuu u kitaab yahay baabu اlcamali fi اftitaaxi الsalaati ay baabu bayaani maa yacmalu اlmar'u fi اftitaaxi الsalaati salaada bilaabitaankeeda ama furfurashadeeda waxa uu qofka ku samaynayo camalka uu ku samaynayo caddayntiisiiba u baab yahay وبالإسناaد qال أخبرنا cمرو بن منصور وهو النسائي qال xدثنا علي بن عyاaش وهو الألhاني الحمصي ثقة hبت qال xدثنا شعyب وهو بن أبي حمزة عن الزهري qال xدثني سالم xا وأخبرني أحمد بن محمد بن بن المغيرة وهو الأزدي الحمصي صدوق قال حدثنا عثمان هو بن سعيد وأبو عمرو الحمصي ثقة عاaبد عن شعyب halkaasu isaga soo dhaca mrka شعyب بن أبي حمزة عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر can ibni cumara qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slama ida اftataxa الsalaata nabigaan arkay haddii uu ida اftataxa takbiira haddii uu takbiirta furfuranayo fi salaati salaada dhexdeeda uu ku bilaabanayo rafaca yadayhi labadiisa gacmood ayuu kor yeelayay xiina yukabiru marka uu allahu akbar dhahayo marka xiina yukabiru waxay keenaysaa takbiirta iyo gacan qaadidda waa isla socdaan oo marka gacanta uu qaadayo takbiirtana waa la socotaa allahu akbar xataa yajcalahumaa ilaa uu yeelo xadwa mankibayhi labadiisa garbood ku aadankooda ilaa uu labada gacmood yeelo waidaa kabara lirukuuci rukuucda hadduu u takbiirsanayana facala midla dalika ayuu samaynayay huma idaa qaala samica allahu liman xamidah hadduu dhahayana facala midla dalika oo gacmihii buu kor u qaadayay waqaala rabbanaa walaka alxamdu walaa yafcalu dalika sidaa ma yeelaynin xiina yasjudu markuu sujuudayo walaa xiina yarfacu markuu kasoo kormarkuu kor yeelayo ra-sahu madaxiisa min asujuudi uu kasoo qaadayo yanii markuu sujuudda u socdo iyo markuu sujuudda madaxa kasoo qaadayo gacmaha kor uma qaadaynin marka hadda meeqo meeluu sheegay rafculyadaynka saddex meel takbiiratu lixraamka rukuucda markuu u socdo iyo samica allaahu liman xamida mar kalena waa anfiyey bukhaari wuxuu warinayaa ibnu cumar inuu ku daray waidaa qaama min ahintayni laba ragca marka uu kasoo kacayo ataxiyaadkii waaye markaasna waa qaadayay gacanta marka afar meel ayuu marka aada ugu soo arooray rafculyadeynka xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa alcamalu fi iftitaaxi salaa waxaa ka mid a rafculyadeyn gacmihi in kor loo qaado sidaasna marka salaada marka la gelaayo in loo qaado culimadu way qabaan badankood laakiin wixii gelitaanka ka dambeeyo ee rukuucda iyo ictidaalka iyo tashahudka laga soo kacaya iyo iyada waayaa laysku khilaafsan yaho madhabka maalikiyada iyo madhabta xanafiyadu waa cadamu rafci muta-akhiriinta xanafiyada qaarkoodna waxayba leeyihiin rafcigaani salaada waaba gurinaa bay leeyihiin waana masalada keentay bukhaari inuu kitaab dhan ka ururiyo ka jamciyo rafculyadeynka oo la yidhaahdo jus-u rafcilyadeyn aakhirkiisana waxaa kitaabka uu ku dhex leeyahay qofkii yidhaahdo rafculyadeynku waa bidco faqatacna asaxaabata saxaabadiiba u duray buu yidhi leanna saxaabo badan ayaa soo warisa gacmaha in kor loo qaadayo waa bidco ninkii yiraahdo saxaabadiiba u durayaa marka ayb qaala baabu rafci اlyadayni qabla اtakbiiri si kale u haddana sheegayaa labada gacmood kor u qaadidooda qabla takbiiri allahu akbarta ka hor yacnii inta aan takbiirtii lala imaanin gacmihii in la qaado oo markaa yacnii gacantii buu qaadayaa kadib buu allahu akbar dhahayaa ayb tii hore marka waxay ahayd takbiirtii iyo gacan qaadiddii waa isla socdaan midaanna takbiirtii ka hor ayuu gacmaha kor u qaadayaa wabihi qaala akbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akbaranaa cabdullahi bn اlmubaarak can yunus huwa yunus bn yaziid alayliyu can الzuhriyi qaala akbaranii salimu can ibni cumara qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slm nabigaan arkay idaa qaama ila الsalaati hadduu salaada u istaago rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaadaya xataa takuunaa ilaa ay ahaadaan xadwa mankibeyhi labadiisa garbood aadankooda uma yukabiru marka uma yukabiru maxay ku tuseena in takbiirtu ay dembeysay qaala wa kaana yafcalu dalika sidaa buu yeelayay xiina yukabiru lirukuuci rukuucda marka uu takbiirsanayo wayafcalu dalika ayuu yeelayay xiina yarfacu ra'sahu min alrukuuc madaxiisa markuu rukuucda kasoo qaadaya wayaquulu samica allahu liman xamida walaa yafcalu dalika fi sujuudi tanna markaa tii hore waxay ahayd muqaarana oo takbiirtii iyo rafcigii in la muqaaraneeyo midaanna waxaa weeyaan takbiirtu inay dambeyso oo rafculyadaynku horeeyo taqsiimka caqliga marka maxaa soo haraya hal xabaa soo haraya in rafculyadeynku takbiirtu inay dambeyso midaan hadda baabu rafci lyadayni qabla takbiir oo marka ma dhici kartaa in la yidhaha allahu akbar kabacdi rafculyadeynku uu dambeeyo taas unbaa dhiman rafculyadeynku inuu dambeeyo oo takbiirtu hormarto midaas ibnu xajar wuxuu leeyahy ma arkin buu leeyahy meel waxa sheegayeen marka ama inaad la dhahdo ama inaad gacmihii hor qaaddo kadib allahu akbarta la timaado laakiin allahu akbar oo gacmihii kuu laalaadaan oo kadib gacmihii la qaado taas ayuu wuxuu leeyahay ma ma arag isaga ayb qaala baabu rafci lyadayni xadwa lmankibayni gacmihii kor u qaadidooda garbaha ku-aadankooda in markaa loo qaado tanna marka waa sifatu rafci lyadayn sidee loo qaadayaa labada garbood baa lagu aadinaa wabihi qaala akbaranaa qutaybatu can maliki can ibni shihaabin can saalimin can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slama kaana ida اftataxa asalaata hadduu salaada furfuranaya rafaca yadayhi labada gacmood buu kor u qaadayay labadiisa gacmood xadwa mankibeyhi garbaha ku-aadankooda waidaa rakaca hadduu rukuucayo waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u qaadayo min alrukuuci rafacahumaa kadalika waa kor yeelayay sidaas oo kale waqaala samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu wakana laa yafcalu dalika fi sujuudi waa isla xadiidkii laakiin hadba waxbuu ka qaadana qaala baabu rafci lyadayni xiyaala aludunayni labada dhagood yacnii qaabilkooda xiyaala bimacnaa qubaalata shayi xiyaala shayi qubaalata shayi shayga hortiisa mar walbana xiyaala waa nasbisan tahay darafnimay ku nasbisan tahay marka labadii gacmood in la qaado labada dhagood ku-aadankooda in la geeyo oo awel labada garbooday ahayd sidaas markaana sidaan w dhagihii baa lagu aadinayaa marka allahu akbar buu dhaha sidan hore marka jumhuurkaa qabo imaamu shaafici ka mid yahay midaan hadda noo soo socoto xadiidkeeduna abu xaniifaa qabo oo isaga xadiidkan maalik ibn xuwayrith ayuu qaadanayaa wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu laxwas can abi isxaaqa can cabdiljabaari bni waailin waa cabduljabaar bni waail bni xujr can abiihi waail bni xujrin meeshaas marka inqidaac baa ku jira oo cabduljabaar lam yasmac min abiihi marka xadiidku meeshaa marka inqidaac baa uga jiro qaala sallaytu khalfa rasuulillahi sal l slam nabiga gadaashiisaan ku dukaday falama اftataxa salaata markuu furfurtay kabara allahu akbar buu yiri warafaca yadayhi xataa xaadataa ilaa ay qaabileen udunayhi labadiisa dhagood huma yaqra'u dabadeed waa aqrinayay bifaatixati اlkitaab falamaa faraqa minha qaala aamiin ayuu yidhi yarfacu biha sawtahu codkiisuu kor ugu qaadaya xadiidkan abu isxaaq oo mudalis ana waa ku jiraa waqad cancana wuxuuna khilaa waxaana khilaafay moxamed bnu juxaada cinda muslim oo xadiidkan moxamed bnu juxaada wuxuu u wariyey can cabdiljabaar can calqamata bni waailin wamowlan lahm anahumaa xadathaahu can abiihi fadakara bimacnaahu marka halka uu ku khilaafay marka halkee waaye beyna cabdiljabaar iyo waa'il ayuu calqamo dhexgeliyey qaala النasaa-iyu imaamu النasaa-i sunalkubraha wuxuu yidhi cabduljabaari bnu waa'il lam yasmac min abiihi wاlxadiiثu fii nafsihi صaxiixun marka النasaa-i wuxuu leeyahay cabduljabaar aabihii kama maqlin yacni dariiqan waa daciif laakiin xadiidku waa saxiix marka labo camal laba sifo ayaa soo aroortay dhagaha in lagu la aadiyo lagu aadiyo iyo garbaha wabihi qaala akhbaranaa moxamed ibnu cabd marka malik ibnu xuwayrithna bacdi riwaayaat waxaa laga wariyay isaga laftiisa xadwa almankibayn garbaha ku-aadankooda inuu geey jiray ee xadiidkiisu inuu sidaa ahaa wabihi qaala akhbaranaa moxamed ibnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu can qataadata qala samictu nasra bna caasimi wahuwa allayhiyu اlbasriyu hiqat rumiya bira'yi اlkhawaarij wasaxa rujuucuhu canhu marka muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maajah ayaa u wariyaan iyo wuxuu yidhi ya ya-da xagee waa marka nasaa-i fi camal yowm waleyla sa siin iyo ya waay waa c ya bis waay bukhaari juز rfc اlyadayn can malik bn اlxuwayrih wakana min asxaabi الnabiy sal l slam uu ka mid ahaaye ana rasuula اllahi sal l slama kaana idaa sallaa nebigu wuxuu ahaa hadduu dukanaayo rafaca yadayhi labadiisa gacmooduu kor u qaadayay xiina yukabiru markuu kibaaranayo xiyaala udunayhi labadiisa dhagood qaabilkooda waidaa araada an yarkaca waidaa rafca ra'sahu min الrukuuci wbihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaana bnu culaya huwa ismaaciil bnu culaya can ibni abi caruubata can qataadata can nasr bni caasimin can malik bni اlxuwayrih qaala ra'aytu rasuula اllahi sal l slama xiina dakala fi الsalaati rafaca yadayhi ayuu kor yeelayay waxiina rakaca waxiina rafaca ra'sahu min الrukuuci xataa xaadataa ilaa ay ku aadaan furuuca udunayhi labadiisa dhagood yacnii balaqdooda dhegta meesheedaas waa furuuca udunayhi marka labadiisa gacmood halkaasay ku aadayeen meeshaasuu geynaa qaala baabu mowdici alibhaamayni cinda arafci labada suul mowdicooda caddayntiisiibuu u baab yahay cinda arafci marka gacmaha kor loo qaadayo marka labadan suul xaggay ku aadayaan ayb masaladaasuu rabaa marka inuu ka hadlo wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa moxamed bnu bishrin qaala xadaanaa fitr bnu khaliifata wahuwa almakhzuumiyu saduuqun rumiya bitashayuc rawaa lahu lbukhaariyu walarbaca can cabdiljabaari bni waailin can abiihi anahu ra-a nabiya sal l slam ida اftataxa salaata hadduu salaada furfuranaayo rafaca yadayhi gacmihii buu kor u qaadaya xataa takaada ibhaamaahu ilaa labadiisa suul ay ku dhowaadaan tuxaadii inay qaabilayso shaxmata udunayhi dhegtiisa balaqdeeda ama baruurteeda marka suulku labada suul halkaasay ku aadayaan marka maahan marka waa la taabsiinaa ma ahan waa ku aadayaan ayb tuxaadii waa qaabilayaan dadka qaar marka waxay sameynayaan ama xanafiyadaba ha u badnaadaane labada suul ayay waxay ku gaarsiinayaan dhegta balaqdeeda saan bay dhahayaan saan haddaad tiraahdid maba ku aadanidba marka dhegihii xadwa xadwa aludunayn sidaan waa kan marka siduu u socdo dhegtii inuu gaaro xadiidkan marka sanadkiisa inqidaac baa ku jira cabduljabaar can abiihi waa marnay laakiin xadiid ahaan de waa waa u saxiix qaala baabu rafci lyadayni maddan labada gacmood koryeelidooda maddan taagid iyadoo la taagayo la fidinayo markii markaa la gacmihii la koryeelayo in la fidiyo gacmihii fidintu marka saas waa saas waxaa la diidaya iyagoo saan ah ama iyagoo saan aan fidsanayn iyo in la taago in la fidiyo وبه qال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاص qال xdثna يحyى وهو القطان qال xdثna بن أبي ذئب qال xdثna سعيد بن سمعان وهو الأنصاري الزرقي ثقة lm يصب الأزدي في تضعيفه waxaa u wariyey buu yihi ra iyo bk bk waa bخaarي في الأdب ra-na waa bخaarي في جزء القراءة أbu dاud iyo تrmdي النسائي qaala jaa abu hurayrata ayaa yimid ilaa masjidi bani zurayq ayuu yimid faqaala wuxuu yihi halaaثun saddex kaana rasuulu llahi sal l slm nebigu wuxuu ahaa yacmalu bihinna inuu samaynayo saddex yani halaaثun kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu uu ahaa yacmalu bihinna inuu samaynayo tarakahuna annaasu dadkii way ka tageen kaana yarfacu yadayhi fi salaati gacmihiisii ayuu kor yeelayay salaada dhexdeeda maddan taagitaan wayaskutu waa aamusayay hunayhatan waxyar aamusitaanka maxaa lagu aqriyaa waa ducaa ulistiftaax wayukabiru waa kibaaranaya idaa sajada markuu sujuudayo iyo waidaa rafaca takbiiraat lintiqaalka waxaa muuqanaya marka takbiiraat lintiqaalka ee waayihii dambe xoogaa dadku inay dayaceen qaarkood ayaa warka abu hureyra ka muuqanaya qaala baabu fardi takbiirati اluulaa takbiirada hore faradnimadeeda caddayntiisa inay waajib tahay macnaha wbihi qaala akbaranaa mxamed bn اlmuhanى qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa cubayd اllahi whuwa bnu cumar qala xadaanii saciid bnu abi saciidi can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slama dakla اlmasjida ayuu galay fadakla rajulu nin ayaa soo galay fasallaa waa tukaday huma jaءa waa yimid fasallama waa salaamay calaa rasuuli اlahi sal slam faradda calayhi rasuulu lahi sal slam nebiga waa ka radiyey salaantii wa qaala wuxuuna yidhi irjic laabo fasalli tuko fa innaka lam tusalli adiga ma aadan tukanine marka salaada haddii aynan u dhicin sifadii sharciga waa iyadoon la dukanin oo kale oo kalaa shay wujuuduhaa ka cadamihaa haddii salaada yacnii ay arkaanteedii iyo wax maqan yihiin iyadoon la dukanin oo kale waa xudeyfa ninkii aan dhammaystiraynin rukuucda iyo sujuudda iyo markuu arkay muxuu ku yidhina haddaad sidan ku dhimato lamidta calaa gayri fitrat اllahi alatii fatara allahu calayha muxameda sal l slam diintii nebi moxamed alla uu yeelay wax aan ahayn baad ku dhima lahayd yani taariku salaadnimaa ku dhima lahayd haddaad salaadiina dukanayso kaana qaldan tahay qofkii waa un taariku salaad waxma dhahmo weliba marka cid bari karta uu haysto ama asagii uu baran kara laakiin uunan rabin ama waa isla weyn yahay wuxuu leeyahay salaad maa hadda nala bara amase inuu dadaalo ma rabo wax kaloo mashquul ku yahay isagaa isbuuxiyey ismashquuliyey waa biimkaanihi suurtagal inuu salaadii barto ma baranayo laakiin wixii kaaga hallaaba marka cudurdaar ma leh ayb farajaca waa laabtay fasallaa waa dukaday kamaa sallaa siduu u tukaday uma jaa ila nabiy sal l slam uu yimid fasallama calayhi waa salaamay faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam calayka asalaam irjic fasalli fainaka lam tusalli facala dalika halaaa maraatin faqaala arajulu waladii bacahaka bilxaqi alleh xaq kugu soo saaran ku dhaaranayaaye maa uxsinu ma hagaajin karo hayra hada kan waxaan ahayn ee facallimnii ibar qaala wuxuu yidhi idaa qumta ila salaati salaada haddaa u istaagto fakabir waa kan marka maxalushaahidka fardu takbiirati اluulaa takbiirada hore marka inay farad tahay maxaa yeele nebiga waa amray oo wuxuu yidhi fakabir takbiirtan baa marka xanafiyadu ay leeyihiin allahu akbartu qasab maaha wax kale waa lagu bedeli karaa oo qofka hadduu yidhi allahu cadiimun allahu ljaliilu haddii uu yidhaahdo dhib mala lafdigan oo akbarta waajib maaha qasabna maaha bay leeyihiin laakiin xadiidkan muxuu tilmaamay fakabir fakabir marka allahu akbar dheh duruqda xadiidka laftiisa iyaga marka fakabirtan oo kale waxay leeyihiin ilaahay weyney baa laga wadaa sidaad u weynaysidba laakiin xadiid lmusii salaatahu waxaa soo aroortay riwaayo dhahayso haddaad qiblada u jeesato faqul allaahu akbar dheh faqul allaahu akbar nebigaa marka caddeeya fakabirta waxa laga wado ayb takbiiradaanina waa takbiiro iyada marka rukni ah oo hadduu qofku ka tago salaadiisaba maba jirtaba arkaantay ka mid tahay arkaanta salaada ee qowliga ah waayo weliba takbiiratulixraamka iyo qiraa'at lfaatixa iyo tashahudka aqrintiisa iyo salliga iyo taxiyaadka dambe iyo salaanta shantaas marka waa takbiiraad oo qowli ah wax kale oo qowli ah oo markaa noqonayo arkaan noqonayo ma leh shantaas kuwa kale waa ficil ayay u badan yihiin fakabir uma qara aqri maa tayasara macaka wixii kuu fududaado min alqur'aani ah maa tayasaradanna waa la fasiray xadiidka cubaada faatixada waay uma rkac rukuuc xataa taطma'ina ilaa aada xasisho raakican adoo rukuucayo uma arfac xataa tactadila ilaa aada ekaato qaa'iman adoo mid taagan ah uma sjud dabadeed sujuud xataa taطma'ina saajidan uma arfac xataa taطma'ina jaalisan uma afcal dalika fi salaatika kulliha marka ninkan dumaaniinada ka maqnayd ayaa riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan marka dumaaniinadiina halkan waa lagu xusay oo salaadii marka dumaaniinada in loo ilaaliyo waana meelaha aan aada loo dareemi karin oo kale waxaa ka mida qofku markuu ictidaalo isagoon si quman u istaagin ayaa dadka badanaa ay haddana sujuudi aadayaan qaar waxaad arkaysaa rukuucdiibuu saas ugu jiraa wax yar buu intuu madaxa soo qaado hore sujuudi ka aadaa salaadiisii marka laba rugniyaa ka maqan ictidaal ma leh dumaaniinadii ictidaalkiina ma leh waa qatar marka qaala baabu lqowli aladii yuftataxu bihi asalaatu qowlka ama hadalka lagu furfuranayo salaada yani salaada ducaa listiftaax wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu wahbin wa huwa abulmucaafaa saduuqu rawaa lahu nasaa-iyu faqad qaala xadaanaa moxamed bnu salma wahuwa albaahiliyu almisriyu can abi cabdiraxiim waa khaalid bnu abi yaziid alumawiy ayb ayb hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad wa muslim waabu dawuud wاnasaa'iyu qala xadaanii zaydun wahuwa zayd bnu abi unaysata can camri bni murata can cawni bni cabdillaahi can cabdillahi bni cumar qaala qaama rajulu nin ayaa kacay khalfa nabiyillaahi sal l slam nabiga gadaashiisa faqaala wuxuu yidhi allahu akbar nin baa istaagay nabiga gadaashiisa yani salaadu isu taagay faqaala wuxuu yidhi allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kahiira wasubxaana allahi bukrata waasiila faqaala nabiy llaahi sal l slam nabigii wuxuu yidhi man saaxibu lkalima kelmaddan qofkeedii aaway waa waa kuma faqaala rajulun ana yaa nabiy allaahi aniga nebi allow faqaala laqad ibtadaraha thnaa cashara malakan laba iyo toban malag ayaa u degdegay kelmaddan inay qaadaan oo ay samada geeyaan maxaa laga qaadanaa marka ducaa ulistiftaaxi waxaa ka mida allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kahiira wsubxaana allahi bukrata waasiila ducaaul-istiftaaxii marka ayaa loo keenay meeshaan hal mas'alaa meeshaan laysdhihi karaayo ninkaani ducadan yow ka bartay nebigii uma sheegin haddana salaadiiba u galay duco aan nebiga u sheegin ayuu iska sameeyey ma loo daliishan karaa marka wax aan nebiga ka imaanin in lagu cibaadaysan karo oy bannaan tahay in lagu cibaadaysta maya maxaa yeelay ninkan nebiga agtiisuu ka dhahay ducadan hadday qaldan tahay iyo hadday saxan tahayba isagaa u joogoo sheegayo laakiin adiga waxaad hadda salaada ku dartay yaa sheegayo inay qalad tahay inay sax tahay marka zamanulwaxyi iyo waxaa la kala qaadayaa markuu waxyigu go-ay ka bacdi alyawma akmaltu lakum diinakum iyo nebigu markuu dhintayba ka gadaale diintu waa dhammaystirantay wax lagu soo daraayo ma leh laakiin intii nebigu noolaa hadduu qof wax kusoo darsado waa un laga hadlaa ama ilaahay baa caddaynayo ama nebigii baaba sunnadiisa ku caddaynayo waxaan aada ula yaabaa marka dad bidcada la jeclaysiiyey baa jiro war inta nebiga ogaa oo nooga tegay aan ku gaabsanno aan ogolayn oo iyaga uun iska raba wax nebiga uunan samaynin inay ku cibaadaystaan xadiidkaanay marka qaar soo daliishanayaan oo waxay leeyiin ninkan waa kanaa hadda yaa yaa yidhi allahu akbar kabiira iyadoo nebiga uusan ka fiirsan inuu ku cibaadaystay wax dhibana ma keenin bay leeyahay de ducadaani goormay noqotay in lagu cibaadaysto oo sunno ay noqotayna markuu nebigu saan yidhi kabacdi waayo soo maaha hadday qalad tahayna isagaa maqlaayo war waa qaldan tahay dhahayeen marka laba waqti oo kala duwan in laysku soo qiyaas qaato waxay ku tusee yacnii wax fahm la-aan sideedana oga ogow qofku laba baab hadday u badbaadsan yihiin waa fiican yahay rajana waa qabaa baab waxay tahay hadduu markaa yacni caqiidada saxiixa ah iyo waxa faasidka ah uu kala garanayo oo meeshii uu ka qaadan lahaa iyo halkuu ugu hagaagi lahaa ay u saxan tahay masalada caqiidada markaan ka hadlaynana inta badan waa shanta baab oo caqiidada iyo looga hadlo baabu اlasmaaءi wالصifaat masaa'il اlasmaaءi wاlaxkaam baabu اlqadar baabu اlwacdi wاlwaciid iyo saxaabadii baabkoodii mowqifka qofka muslimkaa uu saxaabada ka qaadanayo abwaabahaas weeyaan marka ayb marka haddii qofku abwaabtaas ay nadiif u tahay u fayowdahay qofkaasi rajow leeyahay wax weyn baa marka ayaa walidaalika culimadii salafka assunna mararka qaar waxay ku idlaaqi jireen caqiidada waxaad arkay kitaabu sunna oo caqiido laga wado abu daa-uudka muxuu uga hadlaa kitaabu sunna caqiidaduu uga hadlaa soo maa alradd cala aljahmiya alradd cala almurjica alradd cala alkhawaarij ayaa ku jirta abwaabtii halkaas uga hadlaa maxaa asunna loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay lianna wixii nebiga laga dhaxlay wixii ugu muhiimsanaayo waa uguna weynaay caqiidada baabka labaad waxay tahay hadduu sunnada iyo bidcada kala fahmayo oo uu yacni cilmigiisa uu ku garan karo sunnadii iyo bidcadii ama dariiqa loo maraba ou fahmo qofkaasi muwafaq inuu noqdaa ay u badan tahay laakiin haddaad cilmi kasta barato caqiidadiina qabash ku jiro sunno iyo bidcana isaga kaa daran tahay wax cilmigaaga lagu jeedo ma laha walidaalika labadaas marka baab qof inuu aada idqaan ku sameeyo oo sunnada iyo bidcadana de waxa lagu kala sooci karaa waa usuululfiqiga iyo xadiidka iyo oo aada loo barto marka dad axaadiidtiina ku dhex jiro haddana aan sunno iyo bidco kala saari karin waxa ay ka dhalatay un waxay tahay inuu collaysto dadkii kala bixiyey ee masaladan kala dhigdhigay ayuu collaysana iyagii markuu collaysto jahlibuu baaqi isaga ahaana marka ayb boqolaal marka yacnii wax hadduu doono markaa ha ha ha barto waxba u keeni mayaan ayb wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu shujaac almaruudiy almaruudiy laba marwo ayaa jiraan almarwaan ayaa la yidhaha marwada labadaa marwo waa laba beled oo khuraasaan ku yaalo mid marka waxaa la yidhaha marwu shaahinjaan marw ashahjaan ayaa la yidhaahdaa midaas haddii qof loo nisbeynayo waxaa laleeyahay marwaziyun ayaa la dhahaa waa miim ra-waaw marw ashahjaan marw ashahjaan qof marka loo nisbeynayo marwaziyun ayaa la dhahayaa zaa'idan xaggay ka timidna calaa gayri lqiyaas nisba calaa gayri lqiyaas weyaan midda kale waxaa la yidhaha mar marwaruud marwaruud ayaa la yidhaha marwaruud marka la leeyahay waa calaa wasni cankabuut wahay nacam cankabuut marwaruud marwaruud midaasi marka qof loo nisbeynaya waxaa ladhahayaa almarwaruudiy almarwaruudiy ayaa la leeyahay nacam ayb nisbada marka kan dambe waa marwaruudi ayb marwaruudiyun ayuu noqonaa qofkeeda marka kan hadda marka mararka qaarna waxaa la yidhaha marruudiyunna waa la dhahaa marwaruudiyun iyo marruudiyun intaba kan damba waa qala xadaثna ismaaعiil whuwa bn culayata can xajaaji can abi الzubayr can cawn bn cabdاllahi can ibni cumr radi allahu canهuma qaal baynama naxnu nusalii xilli aan dukanayno maca rasuuli اllahi sal ly slam faqala rajulu min alqowm allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kahiira wsubxaana اllahi bukraة waasiila faqala rasuulu اlahi sal slm man ilqaa'ilu waa ayo kan yacni dhaha yidhi midka dhahay midka dhahayay yani kii dhahay waa ayo kelimatan kelimata kada wakada kelimad heblaayo kii yidhi waa ayo faqaala rajulu min alqowmi ana yaa rasuula allah aniga rasuul allah marka anadan oo kale waa la ogolyahay sababtoo ah waab taagan yahay isaga waaba loo jeedaa markaan oo marka yaa waxaan sameeyey aniga ayaa tiri anigaa dhib male marka laakiin markaad albaab soo gargaraacdo lagu jeedin haddii lagu yidhaha man haddaad tira ana waxba ma jawaabin ana qof kasta anaa waayo laakiin markan qofkan uu ku hor taagan yahayo uu ku leeyahay yaa waxaan sameeyey aniga haddaad tiraa waaba lagu jeedaa markaas waa tacyiina xasilayo laakiin markaad albaab gargaraacayso wax tacyiinoo xasilaya ma lahan ayb marka sidaa buu yidhi qaala cajibtu lahaa waan la yaabay wadakara kelimatan kelmad buu sheegay macnaha macnaheeda ay tahay futi yacnii futixat lahaa waxaa loo furfuray abwaabu samaa'i samada irdaheeda ayaa loo furfuray qaala bnu cumar maa taraktuhu kama aanan tegin mundu samictu rasuula allahi sal ly slama yaquuluhu intaan maqlay nebiga oo sidaa dhahaya kama tegin aniga ayb qaala baabu wadci اlyamiini cala الshimaali midigtii bidixda in la kor saaro fi salaati salaada dhexdeeda halkan hadda wuxuu gelayaa qabdigii takbiirtii buu ka soo baxay ducaa-ulistiftaaxu iyuu galay gacantii halkee la saaraa marka kow marka wuxuu ka bilaabay intaan la gaarin meesha la saarayo horta labada gacmood in laysku qabanayo horta ka bilaabay lanna laba mas'alaa jirta qabdi iyo irsaal qabdigu waxay tahay horta labada gacmood in laysdul saarto midigta bidaxa la kor saaro irsaalkuna waa in la laalaadiyo oo aan meelna la saaranin irsaalka marka madhabka maalikiyada mashhuurka ka noqday agtooda waay oo gacanta waa daysanayeen iyaga marka gacmaha ya shiicaduna waa deeyaan ha waxaas laakiin madhab inaan ku tiriyaan diidaan madaahibta islaamka kuma jiraan waxaas laakiin iyaguna waa sameeyaan gacmaha waa dahayaan madaahibtan marka laakiin ahlu sunnaha yani islaamka maalikiyada gacmaha laalaadiyaan marka iyada lafteeda waxaa laleeyahy imaam maalik ma laa yani waa malaa isaga marka irsaalka ma samey jiray mase waa isku qaba jiray intaa iyaga laftooda waxay yidhahdaan waa isku qaba jiray dhahan mar dambe unbaa marka cudur iyo sabab kale dartiis ayuu gacmihii marka u qaban waayey waa deystay markaa cudurdaar iyo wax la mida ayb masaladan marka waxaa aad uga hadlay ibnulwasiir alyamani kitaabkiisa alcawaasim cawaasimkuu aad uga hadlay axaadiidta kusoo aroortay buuna aad uga hadlay lianna ibnulwasiir asalkiisii hore zaydiyu ahaa isaga markii dambena nin cilmi badan oo ah sunnadii iyo uu fahmay laba kitaab uu qoray midna alcawaasim alqawaasim fi dabi can sunnati abilqaasim aa layraa waa mujaladaad badan yahay ilaa toddoba sideed mujalad meelahaas midna waa haddana waa soo gaabiyey alrawd lbaasim ayuu kusoo gaabiyey mabaaxid aad qatar u ah baa ku jirta oo sunnada iyo uga hadlaya iyo weliba xujiyatu sunna iyo aad baa yacni mabaaxidtiisu aaday u maatic ay u tahay isaga marka masaladan uu ka hadlay marka aada u galay wbihi qaala akbaranaa swayd bnu nasri qaala akbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can muusa bni cumayrin alcambariy wa huwa alkuufiyu hiqat wa qays bni sulaymin wahuwa alcambariyu alkuufiyu hiqat qaala xadaanaa calqamat bnu wa'il can abiihi qaala ra'aytu rasuula اllahi sal l slam ayaan arkay idaa kaana qaa'iman marka uu taagan yahay mid taagan uu yahay fi salaati salaada dhexdeeda qabada biyamiinihi calaa shimaalihi midigtiisa ayuu bidixdiisa ku qabanaya marka midigtii ayaa bidixduu kor saara waana qabanayaa qabdi marka qabdigu wuxuu keenaa marka sidaan sidaan oo kale marka midigtii ayuu bidixdii ku qabanaa ama meeshaas marka kala goyskaa ayuu qabanaa ama yacnii baabacada cad korkeeda ayuu qabanayaa meesha kore wahaakada ama wuxuu ku qabanayaa saacidka xooga meesha xooga saa u qabanaya ayb marka idaa kaana qaa'iman buu yiri idaa kaana qaa'iman fi salaati bacdi ahlilcilmi baa meeshaas marka waxay ka fahmayaan mar kastoo salaada dhexdeedaba uu taagan yahay saa darteed marka waxay leeyihin marka uu qiraa'ada akrinayana waa taagan yahay samica allahu liman xamidah markuu yidhaahdana waa taagan yahay soo maaha waa qabana haddana leeyihin laakiin markaad fiiriso nusuustan waa caam riwaayaan u tegi doonaa nasaa-i uu warinayo kaana idaa dakhala fi salaati salaada markuu galaayo ayuu marka yacni markuu galayo laba gacmidigta ayuu bidixda ku qaban jiray marka in laga hadlayo qiyaamka hore yaa laga fahmay iyada lafteeda ta kale yacni sunnada marka la fiiriya asxaabtii iyo ma yacni ma laga rasuulka salaadiisa aadaa loo soo guuriyey haddii marka bacda alictidaal samica allaahu ka bacdi haddii uu labada gacmood ku celin jiray xabadka iyada oo yacni waa lasoo guurin lahaa sida waxyaabo ka yaryarba loo soo guuriyey ayaa loo soo guurin lahaa oo naskan caamka ah oo muxtamalka ah keligii daliil uma noqdeen saasay dhahayaan qaala baabun fi limaami imaamka idaa ra-a rajula hadduu qofka arko qad wadaca shimaalahu bidixdiisa isagoo saaray calaa yamiinihi midigtiisa muxuu sameynaa bidixdii buu midigta saartay wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa cabduraxmaan wa huwa bnu mahdiy qala xadaanaa hushaym can اlxajaaج bn abi zaynaba huwa abu yuusuf asayqal alwaasiطiyu saduuq yukhdi muslima uu wariyey iyo abu dawud iyo nasaa-i bnu maaja qaala samictu abaa cuhmaana abu cuhmaan huwa cabdiraxmaan bni mul abu cuhmaan annahdi can ibni mascuudi qaala ra'aanii nabiyu sal slam nabiga ee arkay qad wadactu shimaalii anoo bidixdayda saaray calaa yamiinii midigta midigtayda fi salaati salaada dhexdeeda fa akhada biyamiinii midigtayduu soo qabtay fa wadacahaa calaa shimaalii bidixdayda korkeeduu yeelay marka haddii qofka uu arko imaamka qof bidixda midigta u saaran tahay midigtuu qabanayaa koruu soo marina xadiidkii hore ee baabkii kan ka horreeyey cilaa ku jirtay calqamatu bnu waa'il lam yasmac min abiihi isagana marka cabduljabaar iyo calqama labadaba aabbayaalkood aabahood waxba kama maqlin waail oo aabahood ah sida jaamicu taxsiilka ku sugan ibnu maciinna laga soo guuriyey xadiidkan isaga hadda kan dambe oo xadiidii ibni mascuud nasaa-i wuxuu leeyahay gayru hushaymin arsala hada hada alxadiid yani hushaym xadiidkan waa wasliyey laakiin hayru hushaym hushaym hayrkiis waa irsaalinayaa wuxuu ishaarayaa marka riwaayo oo yaziid ibnu haaruun heyrkaas marka waa yaziid ibnu haaruun ibnu abi shaybaa soo saaray ibnu cadiy fi lkaamil can yaziid bni haaruun can اlxajaaj bni abi zaynab qala xadaثnii abu cثmaan ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama mara birajuli yusalii waa mursal soo maha lanna cumaan abu cuثmaan marka nebiga uu soo maraayo ninkaas bidixda midigta u saaran tahay oo nebigu uu midigtiisa intuu qabto kor u saarayo ma joogo isaga waqtigaas marka xadiidku yaziid ibnu arsala yaziid ibnu haaruun wa asnada hushaym ibnu bashiir meeshaa marka waa khilaaf ikhtilaaf ayaa ku jiro irsaal iyo wasli ayb riwaayadan marka ibnu cabdilbarna tamhiidkuu ku ishaaray laakiin ibnu cabdilbar riwaayada hushaym ayuu rajaxay oo wuxuu yidhi biannahu axfadu miman arsalahu kada qaala hushaym baa ciddii xadiidka irsaalisa ka xifdi badan buu yidhi laakiin warkaasi wuxuu u baahan yahay fiirmo maxaa yeeley yaziid ibnu haaruun laftiisu marka waa waxaa weeyaan imaam weyn oo aada u xifdi badan warawaahu moxamed bn اlxasan alwaasitiyu can xajaaj can abi sufyaana can jaabirin bihi waa dariiq labaadoo min xadiidi jaabirna waa la wariyey daara qudni cilalkiisa iyo sunankiisuu kusoo saaray xadiidka imaam axmed waa munkar ayuu ku xukumay ayb ayb kadib wuxuu gelayaa mowdicu اlyamiini min الshimaali fi salaati xagee la dhigaa marka hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslama clى nabiyina mxamed